Magaalada Jowhar ee caasimadda ah dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa laga daafuray akadeemiyad cusub oo lagu tababari doono ciyaartoyda da'doodu u dhaxayso shan iyo toban ilaa labatan jir. Xiriirka Kubadda Cagta ayaa faahfaahin ka bixiyay daafurka akadeemiyadda cusub oo loogu magac daray Snai iyo qorshaha mustaqbalka laga doonayo. Qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee Jowhar, xiriirka kubadda cagta Jowhar iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay muhiimadda loo daafuray akadeemiyadan.
akadeemidii oo kumari in akadeemidii lagu qabto oo ardaydii ma aragti tababarkii maasha allah waxaana diyaar u nahay inaan u qabano snai dadkii u ciyaari jiray waa la yaqaanaa ee, wax badan ayaa intana loogu yimid ee, xamarna ay tageen
magacii masiiba mar ay ku baxaan annaga waxaan maanta aan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo inaan dib u soo celino magacii taga ee isnaay maanta sidaas darteed si- inaan magacii soo celinno inaan dhallinyaradi shan iyo toban jirada aanu akademi u bilaawno ujeedka halaasaa u weyn midda labaad maanta waxaan ka furay degmada jowhar akademi dhalinyar shan iyo toban jir ilaa labaatan jir eh next time waxaan rabaa inaan ka furo degmada beled weyn waa labada caasimadood ujeedkana waxaa ra- waxaa waaye inaan helo xul matali kara xulka kubadda cagta hirshabelle marka sidaa darteed waxaa baaq u darayo codsi xiriir kubadda cagta soomaaliya qurba joogta ee ganacsatada siyaasiyiinta hay-adaha magaalada inay aki- ee, ku abtirsada hirshabelle siiba degmada jowhar inay qayb qaataan dhallinyarada da'da yar ee mustaqbalkii hirshabelle ah marka waxaa mar labaad saddexaad cod soo jeedinaa inay qof walba kaalintay ka qaadan karto ha ka qaadato anugu hadda mar labaad u mahad celinayo waa saaxiibkeena jirtay nuuraayo muuse oo igu dhiirigeliya inaan sameeyo asna le waxaan leeyahay nuuraayo waa mahadsan tahay ta labaad waxaan baaq u darayaa xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaan leeyahay xiriirka kubadda cagta soomaaliya shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin in koox kubadda cagta degmada jowhar ay jiri jirta- jiri jirta isnaay